bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaamiin faylaa ka dhawaada warkaana hamignamay warbaahinta warsane baydhabo qodobadiisin ka dhiigi doontan haddii laahayara intuuna ka guda jarna iyo walibaa kumid guddiga korseedoga koortijenaiteen iyo shir hasaase iyo weeladan dila kudhi gobolka sanaag faahfaahinga gubahayka turki oyona muwaadiniinta iyo kulbati dalkan ee soomaaliya dada isku qoyse iyo ka mudan hoobayaal iyo kudhiyan xaafado ku tirsan beledka muqdisho ilhaan cumar iyo obsadgelinya ka tilmaantay dacwadii misa iyo gudbidii haaruun macruufa diyaaradda muqdisho iyo sheentii soomaaliya ka hirnaan dalkaasiisiya turkiga booliska iyo haqobadan waana sheegana intiyo haqobadan reka hubaysan waaniyo amni daro iyo wadan akhbaaraadka banaankaada warsana singaytona midnimadan walibaa ku mid ah haddii lahayara goonin goosatada yemen iyo ka dhawaaqan intiyo suubsa iniyo suubsadan ismaamul iyo ongaare
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaaray hamignimoya bahayto axaad isniignaya hahooyidahayta taariikhdaniyeeda ka toosanta labaatan ilata bila afaraad ee sanadka lamada kun labaatanka intaasi weliba iyo hayana qodobadii warkaana hamignama haatana ka dhawaada soogiyo faahfaahsan haddii lahayara warka hore maxamuud ali cabdulaahi gaabshaasin saaren danasin kulasoo sii doona haddii lahayar insha allah cabdulaahina farsamey doona kabilaawna waliba iyo koryaan sii korortay tirada cudurka covid nineteen usaaradidii dalka kan soomaaliya waliba la socdaya oo cudurkaasi dadka harididan dhinagan dalka soomaaliya waryaagana cabdirashiid axmed ibraahim rashka oo aad stuudio ay kala sugan dhinaga ay garab fadhihay cabdirashiid
ciidan umahadsantaa maxamuud qoraalha kubahi wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya waliba iyo sheegday in kororayta xaaladaha cusub ee cudurka covid nineteen ama kala cudurka coronavirus lankasoo walibana afartii ama labaatan afartii saacadood inkada dambeeyay ee wasaaraddii diwaan geliday ilaa iyo afartiyo li qof oo qoban cudurka coronavirus marka afartan iyo litun qof oo geegala ku helay coronavirus soddon iyo side kumid weliba waa dhalinyaro oo da-diyo diras ilaa labaatan iyo soddon ah tumi iyo sidan weliba waa hanraaba marka tirada guud ee geega haririda ama kala markii lan fiiriyo xaalada cudurka coronavirus waliba waa afarti iyo li qofa na dhinaga kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya waliba ayaa sheegday inay saacadood ingada dambeeya baaritaan horle la wada oo keedanga dadka lan shakiisan yahay cudurka coronavirus marka tirada guud ee xaalada covid nineteen ee dalka soomaaliya ee la diwaangeliyay waliba iyo guud ahaanba ayaynu sukoytay afar boqol soddon iyo li qofa bukaanada dalka qaarsho waliba la sheegay ama waa bukaanada an amooday coronavirus waliba ayaa diirahayna labaatan iyo saddex qof marka xaalada guud markan fiirida maxamuuda tirada geegalaha sheegay oo weliba soddon iyo sideeda oo an badan dhalinyarada waliba obsawin geliday dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho oo dhinagyo keedinga koorseedowka cudurka corona wasaaradda sidoo kale waliba bulshada soomaaliyeed iyo ankadigtay ini iyo si waa iyo waliba ay sheegtay inay la qaado fariimo keedin oo wasaaradda biyayta ee koorseedo coronavirus maxamuud idaa mahadsanyihiin waryaagan cabdirashiid axmed ibraahim rashka iyo haya oo soo qodobka sayti cudurka coronavirus dadka anka badanay geegyo anka amudan guda dalkan soomaaliya waaniyo hanrididan dadka anka badanay dalkan soomaaliya dhinaga kalena akhyaarey maleeshiyaad hubaysan iyo weliba la sheegay intiyo weeraro jidgale iyo ka gaadan ama iyo ka dilan qof shaabahay oona deganay deegaano ku tirsana gobolka sanaag yeeda oona la sheegay inti milasit iyo kubadsadeen weerarka iyo weliba uu soo kudhiyaya intan dhexayta tuulooyinka mid ama tuulo tuulooyinka midigaale iyo weliba awsan ee gobolka sanaaga weliba la sheegaya intii maleeshiyaadka iyo hubaysnaaya iyo dilaan qofa suwadadii baabuurka lankasowlan garuusala kaasi oo sukukooye dhinaga deegaanka eldaahir islamarkaasiitana meeliyo baabuurkii muwadinka sayti iyo isuwadii iyo kuweden wararka qaar warbaahinta warsan iyo ku helaayda deegaanadaasi iyo weliba oo sheegahayana intii dilka sayti salkuusu ka haya aanooyin qabiil islamarkaasaytina regi dilkaasayti jeysadii iyo meelugbasan dhani kale deegaanka deegaanka burhaan islamarkaasi gobolka sanaag ee deegaanadasayti deegaankasu weerarka kudhiyo weliba sukumida ee deegaanada gobolka sanaag puntland iyo maamulaas welibana laamo amniga maamulka sayti wadana howlgal kabaada gobo dadkii ku dambeeyay dilka sayti magaalada muqdisho caasimada soomaaliya weliba diyaaradda turkish ee meelo ku aadaya dad badan oo shaqaalaga turkiga oo roogay magaalada muqdisho aana sidoo redlankanagii dalasho qoraal kooban oo kubahiisa safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa weliba laka sheegaya intiya milisay laka filaya markii madaweynega erdogan oo sughaya covid nneteen salonk horseeda si kumeelgaar ee shaqaalaga turkiga oo dadka lankadaad gureeyay dalalkan soomaaliya dadka kumeelgaara liinjiyey dalasho wararka warbaahinta warsan adiya halahaydka weliba sheegahanka diyaarado aadan ada iyo kuqaadi boqol i kow qof oo muwaadiniin yan dhalati dalkaasi iyo turkiga hanasay oona yoonshag ama kashagay magaalada muqdisho tiro hoobiyaale iyo weliba hiraabtay oo kadhiyana xaafado ku tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir hanasey oo la sheegay intiyo jaysan khasaare dhamashay iyo weliba dhaawace gobroogayaal iyo weliba yoon sheegana warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo intii hoobiyaalka iyo ka mudan hiregeel oya kataala xaafadda tarabuush ee degmada wadajir iyo weliba mankaled iyo degland dashabe oo suukayaal meelan dhowa haroonta dugsiga tababarka ee jenaraal ee akisa jaziira al-shabaab yaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasiiti ee hoobiyaalka haya iyadoon ya sheegan intayoo la fiirsan ah xirada ciidamada amisoma oo ankawiin ee halane iyada oona laamo amniga ee soomaaliya weli aan ku hadalna ilhaan umar iyo welib oya ku tirsanta koongareeska mareykanka asal ahaanna yahay gujeeda soomaaliya yaasoo kulul weliba yaan ku hadlay daawadii hay-adda nisa yaan sheegday intii yaan gudbeedi wariye haaruun macruuf oosuu ku tirsan yahay idaacadda v o eda ee magaalada washington ee dalka mareykanka qoraal iyo hadhagdii bartee twitter-ka iyo xildhibaan ilhaan umara weliba ayaa ka sheegday inti go-aanka sayti useeya ko ololo obsegelin ah waana useeye ko edlonkunaha hadalkan ilhaan umar oya ku tirsanta koongareeska mareykanka iyo weliba usa ka toosaya hilo dowladda isu hogaamiyo madawiine farmaajo laka eedaya burinta saxaafadda welibana hatay usuun hirna wariyisuu ku mid eye ama us-eye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja akhyaarays surankiisin war ku dhugunsahayitaan weliba warbaahinta warsan ee beledka tambaydhaba goonan goosatada koonfurta yemen iyo weliba yoo ka dhawaaqana intiyo dhisayaan ismaamula taasay onaya hadgudub yadag eeta hilis heshiis nabadeed oo bili nofembar ee sanadkii lamadu kuntumis sagaalka iyo lasayidan xukuumadda caalamka iyo aqoonsanta golo ku-meelgaarka ee dhiniga saytiga koonfurta oo fadhisha iyo magaalada caddan iyo weliba sida oo kale dayaha saartay xaalad deg deg ee weliban iyo sheegdaya intiya maamuli doonta magaalada caddan iyo weliba gobolada koonfurta warkii hamiina minantaninka dhonyaha akhyaaray amaanallah